kulanti wacan oo wanaagsanaa khayaarta qiimaha laho waa maalinimo aad sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedii labaatanka bisha seteembar sannadda labada kun iyo saddexiyo tobanka ku soo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maleeshiyaadka al-shabaab ayaa waxa ay maanta ka dhaceen qayba ka mid a gobolkaasi bakool ayagoona ciidamada muddooyinkii ugu dambeeyey howlgallo ka waday qayba ka mid a gobolkaasi deegaanka ceelberde oo ka mid ah degmooyinka gobolkaasi bakool ayaa la sheegay in dagaallo saacado socday uu ku dhex maray ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya iyo sidoo kale maleeshiyaadka al-shabaab sida ay ku waramayaan dadka ku dhaqan deegaanadaasi bakool dagaalka ayaa waxaa la sheegay in uu muddo socday iyadoo ilaa haatan aan la cadaynin khasaaraha dhabta ay soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamayay saraakiil u hadashay ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa waxa ay ku warameen in saacadaha soo socda ay ka hadli doonaan ka gadaal marka uu soo gabagaboobo howlgallada ay ka wadaan nawaaxiga goobaha uu dagaalka ka dhacay ayagoona ciidamada dowladda soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey saraakiishooda ay qabanqaabo ugu jireen sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen qaybaha ka maqan gobolada bay iyo bakool baarlamaanka dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa maanta waxa uu warbixinno ka dhegaystay xildhibaano dhowaan gaaray qayba ka mid ah gobolada dalka soomaaliya halkaasi oo ay kula kulmeen bulshada qaybaheeda kala duwan mudanayaasha maanta laga dhegaystay warbixinada ayaa safarro shaqa waxa ay ku aadeen gobolada hiiraan iyo sidoo kale gado ayagoona kula soo kulmay dadka deegaanadaasi talfadhiga maanta baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa shir guddoominayey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya jeelaani nuur iikar asigoona ugu horeyn ka hadlay waxauna ugu horeyn ka hadlay guddoomiyaha labaad ee guddoomiye ku-xigeenka labaad ee guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya jeelaani nuur iikar weerarkii dhowaan kooxa hubeysan oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ay ku qabsadeen xarunta ganacsiga ee magaalada nairobi halkaasi oo dad aada u fara badan ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen halka in kalena ay ku hanti beeleen
markuu arkay sida waxad qodobada saddex iyo toban shan iyo tobanka dastuurka oo qilaya qof walba xaqu leeyahay nolol xoriyad iyo nabadgelyada qofnimadiisa isla xuquuqdaas oo ku xirsan axdiga qaramada midoobay ee xuquuqda aadamaha ka soo noqotay baaq caalami ah oo lagu dhaqayo dhammaan aadanaha markuu arkay in haddii la waayo nabadgelyo iyo badbaado aanay suurtagal ahayn in loo hagto horumar bulsho mid dhaqaalo toban isaga oo ay samaysay tiiraanyada uu sababay weerarkii kan lagu qaaday dadka aan waxba galabsan ee ku sugnaa sayladda ganacsiga westgate ee nairobi kow iyo labaankii sebtembar laba kun saddexiyo toban weerarkaasoo dhaliyey dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad badan oo hanti badanna ku burburtay waxaa laga go-an in aanu si dhab ah dhidibada ugu aasno u dhaqan qur-aan kariimka oo ah oo kariimka ah oo ina faraya jaceylka biniaadinimada iyo naxariista haddaba walahu wuxuu go-aansaday arrimaha soo socda kow wuxuu xambaaraynayaa weerarka argixisannada ahaa loo geystay dad aan waxba galabsan wuxuuna si niyad same ah u tacsiyeynayaa qoysaskii eheladoodii dhacdadan ku geeriyooday kuwa ku dhaawac dhaawacmeen ah waxaan u rajaynaynaa bogsiino deg deg ah shacbiga iyo dowladda kenya inay dhaqsi ugu soo kabsadaan xaaladda murugada iyo tiiraanyada leh ee dalkooda hadda ku sugan yahay labo wuxuu hoosta ka xariiqayaa in falkan guud ahaan ee argaxisnimada laga maarmaan ka dhigaya in loo baahan yahay in dowladaha gobolka wada jir isaga kaashadaan sugidda nabad waarta saddex wuxuu cusboonaysiinayaa go-aankiisa uu ku tibaaxaya in ay ka go-an tahay ixtiraamka iyo dhaqanka mabaadiida heshiisyada iyo barlamada caalamiga ah ee mamnuuca ee adeegsiga xuufiga ah iyo dagaal weji doonaba ha lahaadee ee lagula kaxaya dad rayid ah aan hubaysnayn oo waxna aan galabsan afar iyadoo la raacaya mubaadiida islaamka iyo dastuurkeena wuxuu ku dadyowga oo dhan ku boorinaya inay sugaan cadaaladda ijtimaaciga ilaaliyaan nolosha iyo xorriyada ayna ka fogaadaan xunfiga lagula kaxo qayidka aan waxba galabsan shan wuxuu xukuumaddeena ugu baaqaya in dalalka jaarka ah la gasho heshiisyo lagu xoojinayo xog isweydaarsiga sugidda ammaanka oo ah mid ay ka mid yihiin xogta la xiriirta argagixisada sirdoonka dembiyada culus ilaalo wadajir ah loogu sugayo ammaanka xuduudaha in la sameeyo qalab isgaarsiin oo wadaag ah iyo hab sidoo kale xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo intii baarlamaanka fasaxa uu ku jiray howlo shaqo u aaday gobolada dalka soomaaliya gaar ahaan hiiraan iyo sidoo kale gada ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaaladihii iyo sidoo kale waxyaabihii ay kula soo kulmeen intii ay ku sugnaayeen goboladaasi cismaan libaax oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya qeybna ka ahaa xildhibaano gaaray gobolka gado ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay kusoo arkeen gobolka gado intii ay ku sugnaayeen iyo sidoo kale kulamo ay la soo qaateen waxgaradka iyo arri- iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gobolkaasi gado xaaladda caafimaadka mudana gudooge iyo mudaniga mudana gudooge mudana iyo madowge xaaladda caafimaad ee gobolka aad ayay u liidataa goobaha caafi goobaha caafimaad way ugusan yihiin mana laha daawo ku filan qalabka adeega caafimaadkana aad ayuu u yar yahay mana laha takhaatiir ku filan dhammaan bulshada degmooyinka degmooyinkaas ku nool waxay si ballaaran loogu soo codsadeen in wax laga qabto baahidaas dhinaca adeega caafimaadka ah isbitaalka loo is- isbitaalka degmada loo wuxuu si gaar ah loogu soo codsaday doctoor isbitaalka oo loo isticmaalo qaliinka iyo dhinaca
kulan ay maanta yeesheen xubnaha xukuumadda soomaaliya oo looga hadlayay arrimaha amni ee gobolka banaadir iyo sidoo kale shabeellaha hoose ayaa waxaa ka qayb galay maamulada goboladaasi iyadoona su-aalo dhowra lagu weydiiyey intii uu socday kulankaasi gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed nuur tarsan oo qayb ka ahaa ka qaybgalayaasha kulanka su-aalana lagu weydiiyey arrimaha amni ee gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay in intii ay socdeen su-aalahaasi xukuumadda soomaaliya ay weydiinayeen asigana uu ka bixiyey jawaabo habboon kuwaas oo ay ku qanceen sida uu sheegay xubnaha xukuumadda soomaaliya maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo maamulka gobolka banaadir ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey goboladooda waxaa ka dhacayay arrimo la xiriira falal amni darro kuwaasi oo lagu eedeynayay iyadoo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliyana sida la xasuusto waddooyin muhiim u ah maritaanka dadweynaha iyo gaadiidkaba ay u xiran yihiin falal amni darro kuwaasi oo bartamihii sanadkani ka dhacay qeyba ka mid a magaalada muqdisho falal ismiidaamin ah kuwaasi oo sababtay in la xiro waddooyinka qaar wasiirka ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta haatanna ah kusimaha wasiirkaasi ayaa waxa uu sheegay kulanka kadib in looga hadlayay xaaladda ammaan ee goboladaasi waxa uuna sheegay cabdishakuur cali mire in ay soo dhoweynayaan jawaabihii wanaagsanaa ay ka bixiyeen maamulada goboladaasi ugu magacaaban dowladda waxa uuna sheegay in xukuumadda dhankooda ay kala shaqay doonaan falalka amni xumo ee ka jira dalka soomaaliya iyo gudoomiyaasha gobolada dalka soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedyada ka jira qaybo ka mid a dalka soomaaliya kuwaasi oo ay aqoonsan tahay dowladda federaalk ah ee soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa wardhay radio nin ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka gobolka jubbada hoose gaar ahaan magaalada kismaayo oo in muddo ah la laasanaa ayaa waxaa saake lagu arkay bartamaha magaaladaasi kismaayo meydkiisa ninkan ayaa la sheegay in muddo ka hor gurigiisa ay kala baxeen kooxo hubeysan oo aan la garanaynin iyadoona wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ay sheegayaan in meydkiisa saake lasoo dhigay meel barxad ah oo ku taalla gudaha magaalada kismaayo muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa magaalada kismaayo aan lagu arkin falalka noocani oo kale ah iyadoona arrintani ay argagax gelisay dadka ku dhaqan deegaanka gobolka jubbada hoose gaar ahaan magaalo madaxda kismaayo sida ay xaqiijinayaan dadka ku dhaqan goobta maanta lasoo dhigay meydkani ninka rayidka ah ayaa la sheegay in in muddo ah ninkaasi la laasanaa iyadoona ay gacanta ku dhigeen kooxo hubeysan oo aan la garanaynin waxaana in muddo ah uu ku jiray gacantooda ay gagadaal saake dhashay in meydkiisa lasoo dhigo gudaha magaaladaasi waana falkii ugu horreeyey ee lagu arko afartan iyo siddeedii saacee lasoo dhaafay inkastoo magaalada kismaayo ay ku jirtay bandow ka dhaqan galay ka gadaal markii falal amni darro aad u xoogan oo halkaasi ka dhacay maamulka kumeel gaarka ay go-aansadeen in ay bandow ku rogaan magaaladaasi dowladda etoobiyana waxa ay ku eedeysay dowladda elitareya inay qayb ka tahay xasilooni la-aanta ka jirta wadanka geeska afrika ee soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey dagaallo u dhexeeyey dowladda federaalk ah ee soomaaliya iyo ciidamada garabka siinaya oo isku dhinaca iyo maleeshiyaadka al-shabaab ay ka soconayeen dowladda etoobiya ayaa neelatariya ku eedeysay in gacan militari ay siiso kooxaha kasoo horjeeda dowladda federaalk ah ee soomaaliya ee shabaab kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey weeraro iyo sidoo kale qaraxyaba ka geysanayay qeyba ka mid a dalka soomaaliya iyo sidoo kale wadamada deriska ah etoobiya ayaa sheegtay in elitaria ay ku xadgudubtay cunqabatayntii hubka ee saarnay dalka soomaaliya ayadoona si hoose u hubaysay sida ay sheegtay etoobiya maleeshiyaadka al-shabaab ee ka dagaalama qeyba ka mid a dalka soomaaliya warkii oo aad kala socoteen wardhay radio akhyaarta qiimaha leh waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan dib ugu kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh